Caawiya ciribtirka gudniinka fircooniga iyo guurka da'yarta iyo guurka qasabka ah, khuraafaadka, iyo xaqiiqooyinka ku saabsan gudniinka fircooniga iyo guurka da'yarta iyo guurka qasabka ah. Khuraafaad Gudniinka fircoonigu waa shuruud diimeed. Xaqiiqo Ma jirto caddayn oo wax diin ah sal ku leh. Gudniinka fircoonigu waa caado dhaqameed ka da' weyn dhammaan mabda'yada diimaha. Khuraafaad Gudniinka fircoonigu wuxuu kordhiyaa dhalmada dumarka. Xaqiiqo Gudniinka fircoonigu ma kordhiyo dhalmada dumarka. Taas beddelkeeda, gudniinka fircooniga ah ayaa badanaa keena dhibaatooyin xilliga uurka iyo dhalmada wuxuu xitaa u horseedi karaa dhimashada ilmaha iyo hooyada. Khuraafaad Waa in aan ixtiraamno dhaqankeena iyo caadooyinkeena. Xaqiiqo Caadooyin badan ayaa faa'iidooyin u leh badqabka dumarka iyo caafimaadkooda. Laakiin gudniinka fircoonigu wax faa'iido ah uma laha dumarka caafimaadkooda. Taas beddelkeeda, waxay leedahay cawaaqib xumo aan laga soo kaban karin. Khuraafaad Markaan gabadhayda guuriyo, waxaan ka ilaalin doonaa shirqoollada galmada. Xaqiiqo Guurka da'yarta iyo guurka qasabka ahi waxay gabdhaha iyo haweenka da'yarka ah ka dhigaysaa kuwo u nugul inay la kulmaan rabshadaha sokeeye ee lammaanaha ah, rabshadaha guriga, iyo xadgudubyada galmada. Khuraafaad Guurku waa qadiyad qoys oo ay tahay inaanan faragelin. Xaqiiqo Guurka da'yarta iyo guurka qasabka ahi waxay ka reebtaa gabdhaha waxbarashada iyo fursadaha dhaqaale, oo waxay khatar gelisaa caafimaadkooda iyo badbaadadooda. Haddii aad taqaanid gabadh ay samaysay guurka da'yarta ama guurka qasabkii, waad caawin kartaa oo waad ku hagi kartaa adeegyada taageerada. Khuraafaad Gabdhaha iyo dumarka aan guursan qiimo ma leh. Xaqiiqo Qiimaha haweeneydu kuma xidhna xaaladda guurkeeda. Haweeney kasta waa inay xaq u leedahay inay go'aansato inay guursato iyo in ay cidda ay rabto guursato. Gudniinka fircoonigu wuxuu saameeyay gabdho badan iyo haween. Sidoo kale, guurka da'yarta iyo guurka qasabka ahi wuxuu saameeyay ama u nugul gabdhaha da'yarta ah iyo haweenba. Gudniinka fircooniga iyo guurka da'yarta iyo guurka qasabkii waa arrimo dhibaatooyin ah oo ku saleysan jinsi. Waxay dhibanaha ku sababi kartaa inuu dalbado magan-gelyodoonnimo. Waa maxay gudniinka fircooniga? Gudniinka fircoonigu waa dhaqan ku lug leh beddelaad, beddelo, ama ka saarista qayb ka mid ah xubinta taranka haweenka ama gabdhaha iyada oon loo sabaynin sabab caafimaad ama faa'iidooyin caafimaad. Ugu yaraan laba boqol oo milyan oo haween iyo gabdho ah oo adduunka oo dhan ah ayaa halis ugu jira gudniinka fircooniga. Gudniinka fircooniga waxaa sidoo kale loo yaqaannaa gudniinka dumarka ama goynta ama magacyo kale sida sunaha, khatna, niyaka, tahuur, mekris, mankab, iyo kuwo kale. Gudniinka fircooniga iyo cawaaqibkiisa Gudniinka fircooniga wuxuu ku sababaa waxyeello jireed iyo mid maskaxeed oo daran gabdhaha iyo haweenka oo ay ka mid yihiin: kow xanuun joogto ah. labo infekshannada soo noqnoqda oo u horseedi kara madhalaysnimo. saddex dhiig-bax xad dhaaf ah, nabaro waaweynaada, iyo bog-hoosaad. afar Dhibaatooyinka caadada shan dhibaatooyinka xilliga uurka iyo dhalmada taas oo u horseedi karta dhimashada haweeneyda iyo ilmaha lix dhibaatooyinka xagga galmada toddoba dhibaatooyinka kaadida ama kaadida oo aan la xajin karin sideed dareen walwal iyo niyad jab xasuus dib u soo noqnoqota iyo kalsooni darro gudniinka fircooniga ama gudniinka dumarka iyo sharciga gudniinka fircoonigii waa caado xun oo lagula kaco haweenka iyo gabdhaha wuxuuna xadgudub iyo meelka dhac ku yahay xuquuqal insaanka waxaa sharci darro ah in lagu sameeyo gudniinka fircooniga ah gudaha midowda yurub iyo debaddaba sidoo kale waa sharci darro inaad u diyaariso ilmahaaga in dibadda loo kaxeeyo hawshaa darteed ama in laga caawiyo qof inuu sameeyo gudniinka fircooniga ah qaab kasta ciddii lagu helo midani waxaa lagu ciqaabi karaa xabsi dhowr sano ah ama ganaax gudaha midowda yurub dhammaan noocyada gudniinka fircooniga ah waa sharci darro dambiilayaashana waa la maxkamadayn doonaa waa maxay guurka da'yarta iyo guurka qasabka ahi guurka da'yarta waa guurka waa guur rasmi ah ama aan rasmi ahayn oo mid ama labada dhinacba ay ka yar yihiin da'da siddeed iyo toban sano guurka da'yartu si aan sinayn buu u saameeyaa gabdhaha guurka qasabka ah guurka qasabka ihi waa halka mid ama labada dhinacba aysan si buuxda ama xorriyad ah u ogolaanin guurka oo cadaadis hanjabaad qasab ama rabshado la adeegsado guurka da'yarta ayaa had iyo jeer ah guur qasab ah in ka badan lix boqol iyo konton milyan oo haween ah oo nool maanta waxaa la guursaday iyagoo caruur ah sagaal iyo soddon kun oo caruur ah ayaa la guuriyaa iyagoon raalli ka ahayn maalin kasta guurka da'yarta iyo guurka qasabka iyo cawaaqibkooda guurka da'yarta iyo guurka qasabku waxay leeyihiin cawaaqib xun oo bulsho iyo mid caafimaad waxaana ka mid noqon kara go-doon bulsho ow labo rabshada guriga ka dhacda jahawareer saddex ka tegidda dugsiga taas oo ah mid caadi ah oo keenta waayidda waxbarashada caafimaadka iyo rajada mustaqbalka fog oo markaa u horseedi kara oo markaa u horseedi karta faqri si jireen ah afar dhibaatooyinka dhalmada ama muddada uurka taas oo keeni karta dhimasho khatar sare oo ah qaadista cudurrada galmada lagu kala qaado sida eediska guurka da'yarta iyo guurka qasabka ah iyo sharciga guurka da'yarta iyo guurka qasabka waa ku xadgudub xuquuqda aadanaha waxaana xarimay sharciga caalamiga ah dhowr wadan oo midowda yurub ah oo ay ku jiraan jarmalka iyo faransiiska ayaa horay u mamnuucay guurka da'yarta guurka qasabka ah waxa uu ka yahay faldambiyeed gaar ah wadamada qaar ee xubnaha ka ah midowda yurub oo uu ku jiro jarmalku guurka da'yarta ee lagu soo meelmariyo dibadda lama aqoonsana waana la tirtiri karaa guurka da'yarta iyo guurka qasabku waxay halis gelinayaan waxay halis gelinayaan caafimaadka iyo nolosha gabdhaha iyo haweenka iyo sidoo kale rajada mustaqbalkooda caawimaad iyo taageero haddii adiga ama gabadhaadu aad khatar ugu jirtaan gudniinka fircooniga ah ama guurka da'yarta ama guurka qasabka ah ama haddiiba aad ka walaacsan tahay gabadh kasta oo halis ugu jiri karta gudniinka fircooniga ah ama guurka da'yarta ama guurka qasabka una baahan taageero dalbo ama weydiiso caawimaad haddii aad rabto in aad magacaaga qariso wac telefoonka rabshadaha lagula kaco haweenka khadka caawintu waa eber sideed eber eber eber hal hal lix eber hal lix telefoonka caawintu waa bilaash in la waco wuxuuna shaqeeyaa afar iyo labaatanka saacadoodba maalintii haddii aad rabto inaad heshid talo fadlan la xiriir ururka leesan khadka telefoonka gudaha jarmalku waa eber hal lix hal eber hal toddoba lix saddex sagaal afar shan hal sagaal afar afar ama emailka info at leesan dot e u gudniinka fircooniga ama guurka daayarta iyo guurka qasabkii waxaa kuu bannaan in aad ka- nabadgelyo raadsato ama magangelyo haddii ay kugu kaliftay in aad uga soo baxdid waddankaaga hooyo sababtuna tahay gudniinka fircooniga ah ama guurka daayarta ama guurka qasabka oo aad u baahan tahay caawimaad habkaaga magangelyo fadlan la xiriir ururka brasil khadka telefoonka gudaha jarmalka waa eber lix sagaal laba afar labo saddex hal afar laba eber ama iimailka broasil at broasil d e haddii aad u baahan tahay caawimaad ama taageero ha sugin rugaha la talinta waxay awoodaan inay ku caawiyaan faahfaahin meesha lagala xiriirayo waxaa kow ka ah ururka lesan lesan waa urur aan macaash doon ahayn oo kobciya isdhexgalka bulshada iyo xirfadeeda oo dadka asalkoodu yahay soo galeytiga iyada oo loo marayo mashaariic dhaqan lesan meelaha ugu muhiimsan ee ay diiradda saarayaan waa wacyigelinta iyo tababarka ku saabsan gudniinka fircooniga ah rabshadaha ka dhanka ah haweenka iyo gabdhaha iyo cunsuriyadda iyo takoorka lesan waxay kaloo bixisaa caawimaad shakhsiyadeed TDF TDF waa urur aan macaash doon ahayn oo u dooda xuquuqda haweenka kaas oo taageera gabdhaha iyo haweenka isagoo u maraya u doodista iyo wacyigelinta dadweynaha iyo u ololeynta isku xirka caalamiga iyo kobcinta mashaariicda shakhsiyadeed mowduucyada muhiimka ay la dagaalanto TDF waxa waa eh, o- eh, gudniinka fircooniga ah iyo guurka degdega ah iyo guurka qasabka ah dembi sharafiye dembi dembi dembiyada dembiyada sharaf dhowrka darteed loo galo ka ganacsiga dumarka iyo dhilaysiga iyo rabshadaha guriga iyo galmada fea waa fea waa urur aan macaash doon ahayn oo fadhigiisu yahay faransiiska fea waxay ka shaqaysaa ciribtirka dhaqamada waxyeelada leh iyo horumarinta helitaanka xuquuqda daryeelka caafimaadka iyo adeegyada haweenka iyo dhallinyarada gaar ahaan kuwa asalkoodu yahay soo galeytiga howlaha fea waxay ku wajahan yihiin soo dhoweynta macluumaadka iyo jihaynta sare u qaadidda wacyigelinta iyo tababarka